in ka badan konton xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta waxa ay saxiixeen mooshin ka dhan ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed ee mooshinka ka keena madaxweynaha maamulka ayaa sheegay inay tahay sababta mooshinka ay ugu keeneen xilgudasho la-aan iyo kutumasho dastuurka koonfur galbeed soomaaliya xildhibaan cali xasan iyo xildhibaan shaacir cali oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ayaa caddeeyey in mooshinkan uu la xidhiidho kadib markii madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan uu ka gaabiyey wada shaqaynta xildhibaanada iyo ku-xadgudubka dastuurka federaalka iyo ka maamul goboleedka xildhibaanada koonfur galbeed ayaa maalmihii ugu dambeeyey kulamo waxay ku lahaayeen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyagoona ku kala aragti duwanaa mooshin ka dhan ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed waxaa jira xildhibaano kale oo iyaguna si weyn uga soo horjeeda mooshinka laga saxiixay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed xaaladda siyaasadda magaalada baydhabo ayaa kacsaneed maalmihii lasoo dhaafay iyadoo xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed ay shirar kala duwan oo iska soo horjeeda ku qabsanayeen magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo